asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenni murtada maanta badanaaba aynu ku falanqayn jirnay howlaha farada badan ee afkeenna hooyo ama dhaqankeenna iyo hiddaheenna xidhiidhka lale waana xubinteenna murtida maanta ee aan dhihi karno kolba dhinacii loo dhigo ayay u dhacdaa waana xubinta murtida maanta ee wejiyo dahsoon iyo kuwa muuqda intaba leh waana xubinteennii abka soo gaadhka ahayd ee badanaaba aynu sida wadajirkaa halkan ugu isticmaali jirnay innagii awowyaasheen iyo haddii eebba idmahayo kuwii inaga soo horreeyey iyo kuwii inaga dembeeyey intaba sababtoo ah markaan ku leeyahay innagii awowyaasheen iyo kuwii inaga horreeyey kuwii inaga dembeeyey dee intaba xubin murtiyeed ayay inoo tahay waana afkeennii hooyo iyo ujeeddo dhacday oo innagana layna ogeysiinayo maantana aynu wax ku qabsan karno oo iyada lafteedii aynu dadka u soo gudbin karno iyadoo fara badan waa mid kaa anfacaysa dhanka dooda dhanka tusaalaha dhanka digniinta dhanka gubaabada iyo dhanka waxqabsiga intaba waana xubinteenna murtida maanta haddii eebba idmahayo meehaaha afka hooye ah waana midda maanta midda berri tii shalay dara midaanan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe waxaa la yidhi koox ka mida gabdhihii soomaaliyeed ee waxtarka fiican lahaa diiwaanyahan dambe gabdho badan oo soomaaliya waxaad arkaysaa xijaabkii ay qabtay iyo shukadii intay siibtay naag u yeedhaysa iyada laqayraho aan waxba dheerayn oo ay isku mid yihiin markaasa waxay leedahay anti kaale qaad shaygan anti weelka ii dhaq anti dabka ii shid anti anti meeshan iga xaaq anti dhulka ii tirtir maaragtay waxtar maaha la dhihi karaa qofku haddii uu fadhi ku talis noqdo waxtar ma aha ayaa la dhihi karaa sababtoo nolosha adduunku waxay ku xidhan tahay inaad wax tarto waxtar qofku inuu noqdo oo uu wax qabsado oo uu noqdo ruux karti leh oo gurigiisa iyo bannaanka wax ka keensan kara intaba ayaa loo baahan yahay haddii eebba idmahaya markaa waxaa dhacday iyadoo xaaladdu halkaa marayso jawiguna halkaa yahay ayaa koox gabdho ahoo gabdhihii soomaaliyeed ee waxtarka ahaa ah geed weyn isugu tegey iyadoo gabadh walba ay jilabkeedii cufayga ahaa wadato oo ay rabto inay dhiisheeda ay lulato koox marka iyagoo ahlaysiiy dhiilihii baa la lushay waa la ruxay waa la ruxay waa la ruxay waa la ruxay waa la mid marjaa markasho oo dhex fadhiday yaa dhiisha markay laba mar saa dhahdaba dhiil weyn nacaan ugu jiraan markay saa dhahda way daashaa markaase iska daysaa mar dambe oo gabdhihii kale ay ay ciirtii la baxeen ama ay la baxaayaan yay intay neefisay bay waxay ku dhibcisay fandhaalkii magarasa ciirada lagu fiirin jiray iyo saa u marisay haantii aan wax ciire a keeninba ayaa leeftay fandhaalkii saasay u leeftay mid kalea tidhi heblaay markaasay tihi hee mogtay waa laysu baaqay heblaay bay tisay ti hee markaasay tihi bal maxay ka leeftaa maba aanay lulaalnini heblaay bal maxay ka leeftaa bay ti maba aanay lulaalnini waa hadal xikmadaysan oo aad iyo aad cajiibo ah markay haantan gabadho haddaynan lulinba oo aynan lulinba waxaan ay leeftay iyo waxaan ay fiirisay muxuu yahay maba aynan lulinne gabadhu gabadha kale i weydiisay heblaay bal maxay ka leeftaabay ta maba aanay lulanin waxay noqotay halkudhig cajiib ah oo aad iyo aad muhiimadiisa u wata oo qofku wax uusan qabanninba oo uusan heerkii looga baahayaa gaadhsiinin inuu fiiriyo ama uu dhaho waxbaan qabtay dee inay lugooyo tahay gabadhaasaa inoo sheegtay bal maxay ka leeftaa maba aanay lulanin madaxda soomaaliyed waxaasaan qabanay waxba mayna qabanninbe maxay ku faani marka bal maxay ka leeftaa maba aanay lulanin weeyaan xubinteennan murtida maantana waana hadal cajiiba oo maaragtay aad iyo aad bannaanka iyo gudahaba u dhaadhacaya oo qofka afka hooyo fahmahaya bal maxay ka leeftaa maba aanay lulanin maahmaahda maanta ee aan ka soo qaadanayna xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi nin loo xaragooday ma xaragoodo nin loo xaragooday ma xaragoodo waa nin loo xaragooday ma xaragoodo